أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم فتاوى شرعية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إن شاء الله تعالى waxaynu mashaaikhda ku dul akhrin doonaa su-aalihii ay soo qoreen dadweynaha reer berbera waktigoo kooban dartii waxaan ku bilaabi doonaa su-aasha koowaad waxa uu sheekh saa'ilkani leeyahay qofba qof baa afuray isagoo aan waktigii dhicin isagoo moodaya markaasi inay qoraxdii dhacday buu afuray sheekh soomka xukunkiisa ka waran su-aasha waxaan gudbinayaa asheekh cabdalla alberberawi
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول su-aasha ku saabsan qofka afuray iyadoo weli aan la gaadhin waktigii afurka xukunkiisu muxuu noqonayaa haddii qofkaasi isagoo og inaanay qoraxdu dhicin uu afuray cudurdaar la-aan wuxuu noqonayaa qof dembaabay oo ku dhacay dembi ka mida dembiyada waaweyn rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in la tusiyey qowm laga soo laalaadiyey meel sare qowlaladana la jeexay oo qowlaladooda dhiig ka qubanayay markii malaa'igtii waday rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu weydiiyeyna waxay ku idhaahdeen waa aladiina yuftiruuna qabla taxillati sowm waa kuwii afuri jiray intaan la gaadhin wakhtigii soomku uu furmaayey intaanay qoraxdu dhicin ayay ogaan oo afureen haddii qofku shaki uu ku afuray isagoo ka shakisan qoraxdii inay dhacday oo isaguba isku haya taba qoraxdii miyay dhacday mise qoraxdii way soo jeedaa isaga laftiisu waxa uu sameeyey waa khalad oo mar haddii maalin rabadaan lagu jiray asalku waa inay weli maalintii baaqi tahay ilaa la hubsanaayo o la ogaanayo inay qoraxdii dhacday oo habeen soo galay waa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fi lqur'aani alkariim wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt labyad alkhayt alabyadu min alkhayt alaswad min alfajr uma atimu siyaama ila alleyl cuna oo cabba ilaa waagu oo caddaanayo caddaanka maalinta iyo madowga habeenku uu idiin kala muuqanayo kadibna soomka dhammaystira markuu waagu beriyo soomka bilaaba soomku goormuu dhammaanaya waa ila alleyl ilaa habeenku uu soo gelayo habeenkuna wuxuu soo gelayaa marka ay qoraxdu dhacdo marka ma bannaano qofku inuu shaki ku afuro wuxuu ku afuri karaa yaqiin hubaal uu hubo qoraxdiina dhacday ama dani haaliba inay ula badatay oo ay la xoog badatay inay qoraxdu dhacday haddii markaa qofku shaki uu ku afuro oo kadib ay caddaato waktigaa uu afuray in ay qoraxdu soo jeeday waxay noqonaysaa maalintaa soomk soomkeedii in lagu leeyahay waa iyadoo maalina ayuu afuray xaaladda saddexaad waxay noqonaysaa waa qof moodayo islahaa waad hubtaa ama ay ula badatay inay qoraxdu dhacday kadibna sidaasi ku afuray kadib baa waxaa la ogaaday inaanay qoraxduba waktigaa dhicin oo dee qoraxdiaba soo muuqatayba arrintaasi way dhacday waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam sida asmaa bintu abi bakrin radia allahu canha ay warisay bukhaarina saxiixiisa uu ku soo saaray aftarna calaa cahdi nabiyi calayhi salaatu wasalaam uma talacat ishams waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaanu maalin afuray annagoo isla qoraxdu way dhacdo waktigii afurka ayaa la gaadhay kadibna qoraxdii baaba noo soo muuqatayba markaa saxaabiyaddu may sheegin radia allahu canhaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii uu faray in maalintaasi ay qalleeyaan culimadii markaa ka dambeysay oo curwa de ibnu zubayr laga bilaababa waa isku khilaafeen qaar yidhi haddii saas ay dhacdo waa la qallaynayo iyo qaar yidhi lama qallaynayo curwo markii la weydiiyey mar wuxuu yidhi abuddu min alqada maqallaa laga maarmayaa haddii la afurayba weli qoraxdii oo aan dhicin marna wuxuu yidhi laa adri aqadaw am laa anuu garan maayo miyay qalleeyeen mise may qallayn almuhim haddii qalle nebigu calayhi salaatu wasalaam uu faray waa la soo rari lahaa waa la sheegi lahaa sida dhacdadaaba saxaabiyaddu ay u sheegtay ayaa haddii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi qalleeyana ay u sheegi lahayd oo arrintaan ay usoo tabin lahayd haddii ay saasi dhacdo qofku uu isleeyahay qoraxdu way dhacday shaki aanu ku afurin uu islahaa waad hubtaa ama ay ula badnayd oo kadib ay caddaato qoraxdu inaanay dhicin inta maalinta hadhay odhan maayo kollayba waanigii afurayoo haddana waan iska cunayaa qoraxduba ha soo jeedee soom buu dib u bilaabayaa ama soomkii horuu sii wadayaa bicibaaratin asax wax qallaana laguma laha wallahu aclam
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا شخص halkani waxa uu leeyahay hooyaday oo dhimatay oo soo hooyaday baa dhimatay iyadoo soon lagu leeyahay waqti ay ku soo qalaysana in aan helin waxaanan garanaynin soonkii lagu lahaa inta uu ahaa maxaa ila gudboon ayaa uu saa'ilkan yidhi waxaan su-aasha u gudbinayaa sheekh alalbani afiiduna baaraka allahu fiik
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين qofka haddii uu dhinto isaga oo soom lagu leeyahay soomkiina aanu helinin wakti uu maaragtay soomi karo oo uu caajis ahaa oo aanu awoodi karaynin ma laga soomayaa mise waxa weeye wuu ka dhacayaa khilaaf baa ku sugan bayna ahli ilcilmi nabiguna sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyuhu qofka dhinta isagoo soom lagu leeyahay waxa ka soomaya weligiisii marka nebigu calayh isalaatu wasalaam ma kala qaadin kii nadarka ahaa iyo kii kale marka waa laga soomayaa qofka waa laga qallaynayaa cala alqowli araajix min ahli ilcilmi haddii uu dhinto qofkii iyadoo soom lagu leeyahay culimo badanna waxay leeyihiin mar haddii aanu mustadiic ahayn wuu ka dhacayaa saasay leeyihiin laakiin sida axwadka badani waxa weeyaan in laga soomo wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajazaaka allahu khayra sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxaan haystaa dukaan bisha ramadaan waxa wax iga iibsada dumar maalin walba qaarkood waa hablo soddonka cishaba waxay iga iibsadaan cunto ma uu diidi karaa sida aan ragga ugu diidho jazaaka baaraka allahu fiik afiiduuna sheekh cabdallah
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala alih wasaxbih wasalama tasliima kaiira bisha rabadaan qofkii la og yahay inuu soom ku waajibay wax cudurdaarana aan loo ogeyn oo soomkaasi uu kaga afuri karo in wax laga iibiyaa ma bannaana waayo waxay noqonaysaa qofkaasi in lagu caawiyey xaaraan uu cunaayo ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu yidhi تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان isu kaalmaysta wixii khayr iyo wanaagah wixii shar iyo dembi ah iyo khaladana ha isku caawinin oo qofka samaynaya yaan lagu caawinin haddiise qofku uu yahay qof cudurdaar leh oo ilmo yaroo kale tusaale ahaan uu yahay oo soomku aanu ku waajibin ama qof xanuunsanaya oo la og yahay ama qof dadka noocaasa wuxu iibinaya ama gabadh ku jirta xaaladii xaydka ee soomku aanu ku waajibin markaa kuwaa waa laga iibin karaa marka waxaan leeyahay dumarkaas waa in la qiyaaso haddii qofku uu og yahay iyadoo soom ku waajibay inay xaaraan cunayaan in wax ka iibiyaa ma bannaana haddii ay ula badato sidaa markuu arrimaha qiyaaso qaraa-intii calaamadaha oo eegana iyadana waa la mid haddiise aanay taasi jirin dumarku kollay xaaladeyn leeyihin waxaa dhici karta inay carruur yar u geynayaan ama dad waaweyn ama dad xanuunsanaya oo guryaha joogayna waa adeegayaan waxaa dhici karta iyaga laftoodu inay ku jiraan xilliyadii soomku aanu waajibka ku ahayn baluu xaaraantaba ka ahaa ee aanu ka ansax ahayn markaa xaaladda noocaasa wax waa laga iibin karaa wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik sheekh sahiilkan waxa uu leeyahay waxaana soo qaray su-aasha ruux dumara waxay tidhi waxaan ahay ruux dumar ah ninkayga ayaanu isku dhacnay waxaanaanu kama maqanahay muddo afar sanno ah sababtana isaga ayaa lahaa xilkiisiina waa uu gabay warqaddiina waa uu isiin waayey aniga maxaa ila gudboon warqaddana awood uma lihi inaan ka qaato su-aasha waxaan gudbinayaa sheekh alalbani
بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد إلهي قرآن كسوح يقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قفك دبر هدي أي كبقد ننكيدا وكبقدو إن أو ماركي كتشيستو أما أو ديدو حقي دي أي كل هايد marka
falaa junaaxa calayhim an yusbixa falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxan wasulxu khayr marka waxa fiican marka had iyo jeer ale arrimahan oo kale ay dhacaan in la dhex galo oo ay arrinkooda dadka muslimiinta ay dhex galaan oo ay islaaxiyaan haddii islaaxii markaa laga caal waayo waxa fiican gabadhaasi inay u tagto qaadiga arrinkeeda u rafciso qaadigu isagaa markaa ninkii u yeedhaaya oo eegaaya arrinkoodii eegaaya marka qaadigu haddii u arko inaanay is sii qabi karaynin ama waxa weeyaan ay qofkii dumar ahaa dhibaata soo gaadhay ama xagga dhibtu ay ka socoto iyada lafteeda wuxuu u saari karaa guddi guddidaasoo xagga ninka iyo xagga qofka dumara labadaba ka socota taasoo xaajadoodii iyo arrintoodii dib u eegaysa marka haddii iyagu ay ku taliyaan oo go-aamiyaan inaanay isqabi karin nin qaadiga ayaa maaratay uu kusoo celinaya qaadiga kala fasxinaya oo kala furaya marka arrimaha noocaasoo kale had iyo jeeraale qofka dumari ay ku dhibtooto ee raggu ninku uu dhibo ee xuquuqdeedii ama uu hadmiyo ama uu diido waxa wanaagsan inay markiiba hadday sabri karto sabirto haddii u aragto inaanay waxba ka soo soconin oo aanay dan u ahayn markaa inay arrinteeda u rafciso qaadiga oo qaadiga ay u geyso qaadiga ayaana markaa arrintooda xasminaya sidaasaan kula talinayna allahu aclam
baarak allahu fiik wajazaaka allahu khayraa shaqsayiilkani waxa uu leeyahay baananka mulaabaxada ku shaqey ku shaqeeya sida inay alaab aanay iibin kuu dalbaan markaad maalgelin ka dalabto anoon ogeyn haddaan ka qaato maxaa ila gudboon a-sheekh cabdallah baan su-aasha ku wareejinayaa
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا arrintaasi ku saabsan almuraabaxa lilamri bishiraac oo waddankeenana baryahan dambe soo gaadhay kolley waa masalo asalkeeda horeba ay isku khilaafeen ahlucilmigu waxaase ahlucilmigu ay u badan yihiin gaar ahaan casrigan aynu joogno marka la eego asal ahaan inay bannaan tahay suuradeeduna waxa ay tahay inuu qof u tago bangiga ama mu'asasada kaleba ama qof ganacsadaaba oo idhaahdo alaabta noocaasa baan u baahanahay alaabtaa haddii aada soo iibsato waan kaa iibsanayaa wixii lagaa soo siiyey ayaan macaash a isla garanayaana aan kuu saaraya ama lacagtii ha u qadimo amabase amaahbaa ha ku heshiiyaane suuradeedu asal ahaan waa sida almuraabaxa lilamri bishiraac haddaba culimada bannaysay shuruud bay u dhigeen shuruuddaasi haddii la khilaafo heshiiska noocaasi wuxuu noqonayaa mid khaldan oo shareecada khilaafsan shuruuddaasi waxaa ka mid oo kowka ah si aanay u noqon arrin ribo loogu xeeladaysanayo si aanay u noqon arrin ribo loogu xeeladaysanayo oo qofkii dee lacag la amaahinayo oo lacag la dul dhiganaayo oo arrintu ay u noqoto wax la kala iibsanaayo waa in bangiga ama cidda heshiiska noocaasa qofka la gelaysaa laabudda an yalcaba dowra taajir waa inuu ciyaaro oo bimacnaa si fiican ay uga muuqato inuu yahay qof ganacsada waxaan iibinaya haddii aanay kaba muuqan marka sidaa loo eegee diiradda la saaro inuu qofkani alaabtan ka ganacsanaayo ee ay ka muuqato in lacag unuu bixinaayo deetana lacagtaa lacag uu dul dhiganaayo taasi ribadii la yaqaanee dee buluugta qaar lagu yaqaane waxba kagama duwanaa waxyaabaha taasi ay kusii muuqanaysa waxaa ka mid ah qofka alaabta laga soo iibinaya cidda u tegaysa ee la gorgortamaysa ee ay alaabtaa qiimaheeda isla meel dhigayaan maaha inuu noqdo qofkii alaabta doonaya waa inuu noqdo bangiga le alaabta anaa soo iibsanaya kadibna kaa iibinaya waayo haddii uu noqdo qofka la gorgortamaya cidda alaabta haysa gaari dhe combyuutar dhe shidaal dhe wax kale dhe ee qiimaha isla meel dhigayaan haddii uu noqdo qofkii alaabta doonaayay ee bangigu lahaa alaab baan ku iibinayaa dee dhab ahaan waxay noqonaysaa qofka alaabta iibsaday qofka ay ka heshiiyeen inuu yahay qofkii bangiguna lacagti inuu bixiyey oo dhab ahaan hadduu bangigu alaabta iibsanaayo qofka wax iibsanaya maxaa lagu yaqaanaa waxaa lagu yaqaanaa qofka wax iibsanaaya in cidda wax iibinaysa isagu ula gorgortamo inuu in la yidhaahdo qofkanuu wakiishane ma ansaxayso wax wakaali meesha ma dhacdo sideedabana wakaala halkaa ma geli karto qofka uma wakiilan kar karo sida culimadu yidhaha markay masaladaasi ka hadlayaan bangiga maxaa kalifaaya inaanu isagoo qofkii alaabta iibinayey intuu u tago oo qiime ay ka wada hadlaan uu aanu la gorgortamin maxaa kalifaaya waxa kalifaaya isagu wuxuu og yahayba alaabtaasi ama qofka qaali ha lagula heshiiye qiimo sare ama qiimo hoose ha lagula heshiiye haddii xataa ay fadhiisato la iibsan waayo cidday ku fadhiisanaysaa inuu qofkan yahay isagu lacagtiisii oo lacagi saaran tahay ayuunbuu halkan usoo fadhiya marka waxyaabaha muujinaya bay ka mid tahay inaanu qasadkiisu alaabta ahayn inuu ka baayac mushtaro ee qasadkiisu uu yahay inuu qofka lacag amaahayo lacagtina lacagu dul dhigto waxaa kaloo heshiiskaasi khalad uu ku noqonaya oo bangiga ama ciddaa kale shirkadaasi inaanay ganacsan ahayn muujinaya in qofka marka horeba lala sii galo heshiis intaanu bangigu alaabtiiba soo iibsan ayuu qofkii heshiis la sii gelaya heshiiskaasi mar wuxuu noqon karaa heshiis iib inuu alaabtiiba kasii iibiyo heshiiskii iibkaba ula sii galo taasi waa khalad waa baycu maa laa yamlik wuxuu iibiye waxaanu weli mulkiyiinba taana nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diiday waxa iyaduna la mid a haba mulkiyo haba iibsado alaabtii isagoon weli la soo wareegin inuu qofkii heshiis iib la galo oo qofku shayga uu iibsaday intaanu isagu ciddu ka iibsaday aanu kala wareegin ma si iibin karo taana shareecadu ma ogola xadiid cad baana ku soo aroortay waxa iyaduna la mida oo laga yaaba maanta inay dhacdo buruugta qaarkood adduunyada inay ka dhacdo heshiis iibna lama gelaayo oo iib ku cad sidaas oo kale alaabtiio iyagu ay iibsadeen oo weli aanay la soo wareeginna qofkii lagama iibinayo laakiin maxaa la sameeya waxaa la gelaya heshiis kale oo heshiiskii iibka ka horeeya oo qofkan ku khasbaaya alaabtaa marka bangigan ama shirkaddan ay soo iibsato inuu isagu leeyahay oo isagu iibsaday oo hadhow toole wax khiyaar aanu lahayn qadiyadda ku saabsan qofkani ballankii uu galay ee ahaa alaabta haddaad soo iibsataan waan idinka iibsanayaa waxaa la ydinka siiyaan boqolkiiba shan boqolkiiba toban aan idiin saari doonaa waa qadiyad kale iyadu oo xagga diyaanatan baa iyada looga hadlaa qofka ma u bannaantay ballanka inuu ka baxo mise uma bannaano diin ahaan waa masale kale iyadu laakiin caqdiga iibka marka laga hadlaayo ma bannaana bangiga ama shirkaddu qofkii inay la sii gasho heshiis ah alaabta hadhow markaan soo iibsado inaad iga iibsato waad ku khasban tahay oo ballanqaadkaagi kama noqon kartid heshiiska noocaasina wuxuu la mid yahay bay yidhaahdeen culimmadu in qofka alaabtii laga sii iibiyo iyadoo weli bangiga ama shirkaddu aanay sooba iibsanba taasina waxa weeyaan mid bannaan ma aha markaa kollay mukhaalafaad baa jira ilaa dhowr iyo tobanah oo culimmada masalada wax ka qortay ay sheegaan oo in badan oo ka mida bangiyada yidhi waxa aanu ku dhaqmaynaa heshiiskaa la idhaahdo almuraabax lilamiri bishiraa ay ku dhacaan oo laga yaabo dee waddankeenana qaar ka midii inay dee bangiyada qaarkood ka dhacaan ama mararka qaarkood ay dhacaan markaa suuradu waa inay waadix noqoto ay caddaato qofkan waxaa la idhaha aamir bishiraa arrinkiisu waa inuu ku ekaado alaabtaasaan u baahanaye haddaad alaabtaa qofka haye ka soo iibsataan waan idinka iibsan doonaa markaad la soo wareegtaan waxaanaan idinka siisan doonaa wixii laydinka siiyey oo arbax lakum cashara aw khamsa intaasoo faa'iidaanaan idin dil idiin duldhigo halkaa waa inuu ku ekaado arrinkiisu kadib shirkaddii ama bangigii hadduu doonayo qaabka noocaasa inuu wax ku iibiyo isagoo alaabtii ha soo iibsado oo ciddii hayse ha la gorgortamo isagoo alaabtaa isagu iibsanaaya oo ku talagelaya inay dhici karto qofkii inuu iskaba daayo alaabtii oo alaabtu isaga ay kusoo hadhi karto ile markaa hoos buu isaga ridayaa soo maa hadduu hadduu ku talagelayo alaabtaas inay isaga kusoo hadhi karto oo qofkii odhan karo waan iska daayo kadibna ha la soo wareego kadib qofkii ha la galo heshiiska iibka waxa uu saaraya ha saaro haddii arrintu ay sidaa khilaafto wax saxa noqon mayso culimada markaa baneeyey heshiiska noocaasa iyaga laftooda waxay ku taliyeen maadaama xeeladaysi badan iyo khilaaf badan oo shareecada la khilaafa arrintaa dhexeeda uu dhici karo saa maantaba dee adduunyada ku badan waxay ku taliyeen bangiyadu inay iska daayaan heshiiska noocaasa ama ay aada isaga yareeyaan haddaba waa culimada banaysa oo iyagu ay alaabta soo iibsadaan oo muwaridiin ay noqdaan gawaadhida ha keenaan halkaa ha soo tubaan dabeetana dadka ha amaahiyaanoo wixii ay saarayaan ha saaraan dhulka iyagu ha iibsadaan oo dadka dabeetana ha kasii iibiyaan wixii ay saarayaan ha saaraan ama ha yaraado ama ha badnaado marka waa alaab iyagu ay leeyihiinoo ikhtiyaar bay u leeyihin de wixii ay saarayaan iyadoo raxmadda in laga tagana aanay ahayn sidaasoo kale guryaha ha dhisaan iyagu xaafadan ha dhisaan dabeetana guryaha ha iibiyaan sida shirkadaha qaarkood sharikaat almicmaariya sida lagu yaqaano ay u baayac mushtaraan saasay ku taliyeen waayo haddii sidaa la yeelo xasoo ma ogid dad badan baa shaqo helaya xataa halka shirkaddu lacagteeduna halkan ay la kududo ay la fadhido ee ay sugayso qof yimaado oo isagu alaab aanay shirkaddani iibinba oo aanay ka ganacsanba oo qof kale uu hayo farta ugu fiiqa isagoo ballan qaadayo weliba sida marar badan dhacda lagu khasbaayo hadhow alaabtaa inuu isagu qaato aanu isagu ka noqon karin markaa khaladaad badan baa jira khaladaadkaasi waxaa ka mid a alaabtii oo qofka aan soo gaadhin in la yidhaahdo alaabtaa markaanu iibinno laga bilaabo khalaas adeeg kugu wareegtay hada halad aydan qofka waxaa alaabtu damaankiisa ay gelaysaa oo haddii ay wax ku kordhaanna ay wax ugu kordhayaan haddii ay halaagsantana ay isaga ka halaagsamaysaa marka uu la wareego qofka mushtariga ah laakiin alaabtii oo isaga aan sooba gaadhin oo badahaa soo maraysa amaba se dee laga yaabo diyaaradii lasoo saaro wax waliba ku dhici karaan in la idhaahdo alaabtaa markaanu iibino laga bilaabo adeeg kugu wareegtay khaladaadka heshiiska noocaasa gala ayay ka mid tahay almuhim khaladaadka noocaasa ciddii ka shaqaynaysaa waa inay ka ilaaliyaan shareecada khilaafsan ee weliba culimadii heshiiska noocaasa bannaysay shuruuddii ay u dhigeen heshiiskaa iyadoo shuruuddaa badankeedu ku dhisan inaanu iib khaldani dhicin amaba se aanay dhicin in ribo loo xeeladaystaa in la ilaaliyo weeye wallahu aclam
jazaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiik shaqsaayadkani waxa uu leeyahay fidyada la bixinayo qadarkeedu waa maxay marka loo eego miisaanadan casriga ah xilli maase la bixinaya ama mar walba ayaa la bixinayaa mise maalin walba waa la bixinayaa sheekh albaani
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد fidyada la bixinaya waxaa weeyaan waa mud baa la bixinaya mudkuna waa saaca saacii nebiga sala allahu alayh wasalam afar meelood marka loo qaybiyo meel ahaan baa la bixinayaa marka markaynu saaca nebiga sala allahu alayh wasalam ka dhigno saddex kiilo tusaale ahaan bariiska saddex kiilo marka saddex loo qaybiyo afar meelood muxuu noqonayaa nus kiilo iyo wax yar buu noqonayaa yani waa laga yaabaa lix boqoloo garaam meelahaasuu noqonaya marka inahaas weeyaan laakiin dadkii aan haysan giraamkan iyo aan miisaankan wax lagu miisaamo dee saxaabadeenna ayaa maaragtay saxaab qof mutawasida oo maaragtay aan aan farihiisuna yaryarayn gacmi calaacalihiisu yaryarayn aadna aanay u waaweyneyn dhexdhexaaday yihiin ayuunbaa maaragtay kafaynkiisaas ayuubuu bixinayaa labadaa saxaab markuu xantoobo xantoob ahaan buu bixinaya xantoobadaa labada gacmood ah marka sidaasaanay maaragtay muyasar u tahay wallahu aclam
jazaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiik shaqsayaadkani waxa uu leeyahay gabadhuu ninkeedii dhintay meherkeedii iyadoo ku leh ubadkeedu markay weynaadaan ma ka bixin karaan aabahood sheekh cabdallah falyatafadal
ninku haddii uu dhinto iyadoo meherka lagu leeyahay waa dayn lagu leeyahay oo uu la dhintay marka haddii uu xoolo ka tegay xoolihiisa marka isaga laga aaso xaqa labaad ee ku waajibaya wuxuu noqonayaa daynta lagu leeyahay dayntu hamaha noqoto xaq ilaahay sida sakadii oo kale iyo fidyadii iyo kafaaraadka wixii ku saabsanaa ama ha noqoto xaq bani aadam ay ku leeyihiin sida xoolihii dadka uu ka amaahday amabase meherka gabadho ay ku lahayd oo kale marka waa in xoolihiisa laga bixiyo marka isaga laga aaso oo xaqa labaade ku xiga xaqa saddexaadna wixii uu dardaarmay dardaaran shareecada waafaqsan xaqa afraadna wuxuu noqonayaa in xoolihii markaa laga dhaxlo dadkii dhaxalkiisa lahaa ay qaybsadaan haddii aanu qofku markaa xoolo dayn lagaga bixiyo aanu ka tegin qof kale waa ka bixin kara oo ugu tabarruci karaa ama ubadkiisa iyo qaraabadiisa ha noqdaan ama cid kale oo ajnebika oo ka fogba ha noqotee nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo keenay janaaso nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo xaaladdu ay adkaydba xagga dhaqaalaha iyo haynta haddana deynta culayskeeda isagoo dadka u muujinaaya oo dadku deynta inay baahi adagi markay u geysa mooyaane aanay fududaysan isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam tusaaya marka janaaso loo keeno wuxuu odhan jiray hal calayha min deyn janaasadan wax deynama lagu leeyahay haddii la yidhaha deyn baa lagu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam kuma tukan jirin laakiin saxaabada kale ayuu odhan jiray ku tukada qofkaas salaad la-aan ma dhici jirin kii rasuulkan calayhi salaatu wasalaam ku tukan jiray marka mar waxaa dhacday in loo keenay nin mayda sidaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi saxaabigii la odhan jiray abu qataada ayaa wuxuu yihi salli calayhi yaa rasuula allah wa calayhi daynuhu rasuulka ilaahay oo ku tuko dayntii lagu lahaa aniga ayaa bixinaya markaa taasi waxay daliil u tahay qofka dhintay ee dayn lagu lahaa qof aanay waxbaba isu ahayn hadduu ku tabaruco dayntaa inuu ka bixiyo dayntii sidaasi ay kaga baxaysaa carruurtiisuna waaba cidda ugu dhow ee ay ka mid tahay xidhiidhinta waalidkood iyo usamafalkiisa isagoo geeriyooday wixii dayn lagu lahaa inay ka bixiyaan allahu aclam
jazaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiik sheekh saa-iilkan waxa uu leeyahay anigoo sooman haddii ay iga yimaadaan biyihii taranku soomkaygii ma burayaa fiidiyona baaraka allahu fiik
alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslm calaa nabiyina muxamed qofka haddii isagoo sooman ay biyuhu ka yimaadaan waa dhowr xaaladood oo kala duwan hadduu isagu iska keeno gacantiisa iskaga keeno oo istimnaa uu sameeyo manidii iska keeno way ka burayaan soomkii waa ka burayaa haddiise laakiinse aan sidoo kale uu xaaskiisii dhunkado ama dad xog maayoy oo shahwa uu u dhunkado ay ka yimaadaan iyadana waa soomkii waa ka burayaa bay culimadu yidhaahda haddii laakiin matalan oo kale uu ixtiraamo oo uu seexday uu riyooday way ka yimaadeen ama biduun shahwa buu u dhunkaday ama wuxuu eegay qof dumara dabeetana biibaa ka yimi markaa soomkii ka fasahaadi maayo sida raajixa ah balimatri waa jirtaa laakiin sida raajixa waxbay ka fasahaadi maayo wallahu aclam
jazaaka allahu khayran baaraka allahu fiik sheekh saa-iilkan waxa uu leeyahay qof baan lacag kaashah amaahiyey markuu bixinayay ayuu ii soo diray dollar ma bannaan tahay arrinka noocaasi ah fiduuna baaraka allahu fiik
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbih waslama tasliima kaiira qofka lagu leeyahay lacag kaasha shilinkan inagu aynu isticmaallo doolar waa ku dayn bixi karaa sidaasoo kale qofka doolar lagu leeyahay lacagteenna shilinka ama lacag kale oo doolarkii lagu lahaa ka duwan waa ku dayn bixi karaa waana sida asxaabta rasuulka qaarkood ay fatwoon jireen sida cabdillaahi ibni cumar oo kale radia allahu canhu cid saxaabada rasuula ka mida oo khilaaftayna lama oga waxaase culimmadu ay u sheegaan arrintaa laba shardi shardiga koowaad wuxuu yahay ilasarif baa meeshii dhacayee doolarkii lagu lahaa buu shilin ku bedelaya ama shilinkii lagu lahaa ayuu doolar u bedelaya waa in lagu bedelo sicrulyoomka sixirka maalintaa uu maraayo waa in lagu bedelo oo aan la eegin maalintii la kala qaatay sarifku muxuu maraayay ama maalmo kale oo lasoo dhaafay tusaale ahaan maantadan aynu taagannahay maalintan khamiista ah ayaa qof dooral doolar lagu lahaa uu rabaa inuu shilin ku bixiyo maanta wuxuu maraayo waa in lagu bedelo wakhti hore lasoo dhaafay dib loo eegi maayo shardiga labaad wuxuu yahay waa in markaa bedelistu ay dhacdo qofkan doolarkii lagu lahaa xisaab ahaan shilin loo bedelo waa in markaaba uu bixiyo markaaba la kala qaato laakiin haddii haddana dayn dambe la sii geliyo udhaahdo doolarkii aad igu lahayd shilin u bedel a wuxuu noqonayaa shan boqoloo kun a haddaba shantaa boqoloo kun igu qor ama iga yaro sug mar dhow baan keenayaa taasi ma ansaxayso waayo de waxay noqonaysaa sarif shilin iyo doolar la isku bedelay laba lacagayoo kala duwan marka la isku bedelayana waxaa shardi ah in aan dayn la gelin iyo amaaha oo iyo dembiyada ay noqoto suu sheegay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam hoo oo keen waa inay noqoto wallahu aclam
jazaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiik sheekh saa-iilkan waxa uu leeyahay ma bannaan tahay waxyaabaha timaha la mariyo wuxuu magacaabay jilcisada ma bannaan tahay fiiduna baaraka allahu fiik
timaha waxyaalaha la mariyo timaha jilciya ama qurxiya wax dhibi kuma sugnaa wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay shareecada islaamku maxay ka qabtaa xoolaha laga dhoofiyo dekedeena berbera ee sida xun loo garaaco marka la dhoofinayo fiduuna baarak allahu fiik
waxaan u malaynayaa masaladaasi inay iska caddahay qof kasta oo caqli lihi ama gaal ha noqde ama muslim ha noqdee noolaha bahaa-imka aan had lahayn in la ciqaabo la dhibaateeyaa inaanay bannaanayn oo arrin xun ay tahay oo ka turjumaysa naxariis darro qof waliba waa garanaya iska dhaaf xoolo nool oo gaadiid la saaraya ee marka la gowracayo nebigu calayhi isalaatu wasalaam amray in si fiican loo gowraco nafta aan lagu silcin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waidaa dabaxtum fa axsinu dibxa kaad neefka gowracaysaan qaabkaad u gowracaysaan wanaajiya waliyuxida axadukum shafratahu waliyurix dabiixatahu midkiin neefka uu gowracayo midida uu ku gowracayo marka hore ha soo afeeyo xataa ayaanu ku hor lisin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay nin neef inuu gowraco doonayo intuu luqunta kaga istaagay mididiina lisanaaya hallaa qabla dalika buri nebigu calayhi isalaatu wasalaam taanaad soo gaadhin jiifintaa neefka miyaad mididaada soo lisatid waxaad doonaysaa inaad laba jeer disho laba jeer dil weeye marka luqunta kaga istaagay mididii uu ku hor lisay taasi waa dil waxaa kaloo dil labaada dee gowracan u gowracaya marka nabigeenu calayhi isalaatu wasalaam bahaynta in loo ixsaan sameeyo saasuu amray awr baa u yimi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ka ashkatoonayoo ka cabanaya qofkii lahaa nebigu calayhi isalaatu wasalam wuxuuhi man saaxibu hada aljamal war awrkan yaale inan ansaara baa yimi wuhi anaa le rasuulka ilah wuxuuhi wuxuu ka cabanayaa awrkani inaanad wax ku filan siin wax ka culus oo ka awood badanna ka tan badanna inaad ku qaado markaa ka daa kama banaana xoolahan waxa weeyaan la garaacayo xooluhu farsamay u baahan yihiin in lagu saaro gaadiidka farsamadii lagu saari lahaana waa inay noqoto mid dekeda ka jirta laakiin burhka lala dhacaayo xoolaha wax bannaan ma aha laa yajuus neefka xoolahasaasi loo ciqaabo qofka waxa weeyaan ciqaabana laa shaka in ilaahay uga jari doono yowma alqiyaama xoolaha laftoodaa loo kala jarayaa maxkamadda cadaaladda ay marka ay taagantahay yowma alqiyaama latu-aduna alxuquuq ilaa ahliha xataa yuqaada lishaat aljalxaa min ashaat alqarnaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yihi latu-adana alxuquuqu ilaa ahliha xuquuqda ciddii lahayd baa loo gudi doonaa loo celin doonaa maalinta qiyaama ilaa neefkii seeyada ahaa ee geesaha lahayd neefkii geesaha lahaa ee hirdiyey looga jaro marka iyagii baa loo kala jarayaa wixii ay isu geysteen iyaga janniyo naartoona la geyn maayo laakiin cadaaladda ilaahay baa lagu muujinaya arrinkaase maxaad u malaynaysaa qofkii xoolaha iyo bahaa'imka dulmiye iyo dhibaato u geystay wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay masaxda qofku marka uu dhimanayo in lagu gunaanado suuradda qur-aanka ee suuratulyaasiin afiduuna baaraka allahu fiik
alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbi ajmaciin qofka marka uu ku yimaado xanuunkii geerida waxaa laga doonayaa dadka xaadiriinta ah ee qaraabadiisa ee la jooga meydka markay arkaan qofkani inuu maaragtay nafta ka baxayso oo xanuunka geeridii uu maaragtay uu yahay in ay u laqimaan tawxiidka oo laqinuu mowtaakum laa ilaaha illa allah baa nabi yiri sala allahu alay wasalam dadkiina dhimanaya kelimatu tawxiid u laqima laakiin in yaasiinka lagu akriyaa xadiis mawduuca baa ku soo arooray sidaa aawadeed ma aha wax sunno ah in lagu akriyo maaragtay suuratu yaasiin iyo suurad kala toonna ee sida sawaabkii waa qofkii in la xasuusiyo kelimatu tawxiid qul laa ilaaha illa allah laa ilaha illa allahu qofka lagu lagu yidhaahdo dheh si ay u noqoto kelmadaasi waxa u dambeeya oo dunyada kaga baxayo nabiguna sala allahu calayh waali wasalam waxau yidhi man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna qofka kelmadda tawxiidku ay ugu dambayso hadalkiisa jannaduu gelaya marka taas weeyaan ta sunnada ahi ee waxaanay gunaanadka yidhaahdaa oo ah in qof yaasiima loo doono waa shay bidca ah oo sunno ahayn wallahu aclam
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك شيخ سائلكن waxa uu leeyahay ilmo isagoo baktiya dhashay walibana sagaalkii bilood ay u dhammaadeen waalidkiisii dhalay ma u shafeeco qaadayaa maalinta qiyaamaha fiiduuna baarak allahu fiik
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qofka ubadkiisii ay geeriyoodaan ugu yaraan waxa weeyaan laba iyo ka badan in yowma alqiyaama ee ku sabra arrintaasi ajar ku raadiya in maalinta qiyaame xijaab ay uga noqonayaan naarta marka wallahu aclam sida daahirkii waxay tahay inay yihiin carruurta inta ay soo dhashaan oo nolol adduunyada ay ku yimaadaan intaa dabadeed waxa weeyaan geeriyooda laakiin kaa isaga sakti baa la yidhaahdaa qofka aan nolol ku iman adduunyada ee caloosha waxa weeyaan ku dhintay waanu ka axkaam duwan yahay qofka nolol kusoo dhasho dabeetana geeriyooda wallahu aclam
baarak allahu fiik wajazaaka allahu khayran sheekh saailkan wuxuu leeyahay qof baa inuu haystaa maqaaxi waxaanu ku iibiyaa kolay jaad markaa quudka ka soo baxaa jaadka uu iibinayo muxuu noqonayaa se ubadka uu ku quudiyona xalaal baa uu ku quudinayaa mise xaaraan
bismi illah alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alay wasalam ka ganacsiga qaadka waxa weeyaan aqalu axwaalihi waa inuu karaaho yahay karaaha sharciya waa inuu yahay lanna maxaa yeelay culimmadu waxay caddeeyeen inuu yahay shay mufatir ah oo qofkaas ku keeni karaa madaro maxdiya ah oo qofka maaragtay sixadiisa iyo cibaadaadkiisa iyo suluugiisa iyo dhaqankiisa iyo diinkiisa iyo akhlaaqdiisa intaba wax yeelaynaya wax qaadka ka sahlan baa shareecadu ay xaaraantilmeysaa haddii madaradiisa ama dhibtiisa uu keenaya uu ka rajaxan yahay nafciga uu leeyahay qaadku wax manfacaa ma leh oo la ogsoon yahay laakiin wuxuu leeyahay madaro iyo dhib dadka cuna iyo dadka ka ganacsada labaduba ay ogsoon yihiin qofka wuxuu ku keenaa hurda la-aan wuxuu ku keenaa xanuun weliba qaadka imika innaga beledkeenna laga isticmaalaa waa qaad sumaysan sida la caddeeyey oo suntan d d tda la yidhaahdo iyo waxyaalo kale oo mubid ulxasharaad waxyaalaha in xasharaadka lagu laayo lagu buufiyey amra la cimri dedejiyey oo waxyaalaha hormooniska lagu muday si deg degu ugu baxo ay ku jiraan arrimaha noocaasina waxaa la ogsoonaya inay sixada markiiba waxyeelayaan beerka waxyeelayaan dad badan oo maanta waashay oo ama waalan sababka koobaad ee loo hayaa ee maaragtay waalay waxa weeyaan waa qaadka markaa qaadka culimmadu kutub bay ka qoreen fataawana way ka leeyihiin culimada labada xaram ee cilmigooda lagu kalsoon yahay waxa ay fatwoodeen inuu muxaram yahay shayguna mar hadduu xaaraam noqdo in laga ganacsadaa waa xaaraan wixii kaa soo gelayaana waa xaaraan sidaa aawadeed waxaan ugu nasteexaynaynaa bulshada soomaaliyeed meelay joogtaba inay iska daayaan qaadka maadaama uu ka mid yahay muxaramaadka ilaahay muxarimay waxyaalaha ilaahay xarimayna waxna waa la naskareeyey waxna waxa weeyaan mansuus ma aha laakiin wuxuu noqon karaaba kii la nasgaray mararka qaarkood ka mid ka awleysanba oo ka sii mudan oo ilaahay markuu tabaaraka watacaala cuquuqa inaga xaaraantinimeeyey labada waalid in la caasiyo falaa taqul lahumaa uffin baa idhahay ufa ku odhan darbi inaad ku samaysadu labadaadi waalid garaacda dee aayaddu ma sheegin inaad labadaadi waalid ga- gacanta u qaadid iyo inaad uf ku tidaado tebaa sii xun waxaa sii xun inaad gacanta u qaado khamriga waa la xaaraantinimeeyey oo inuu caqligii waxyeelo yeelo darteed inuu maaragtay nafci uu isagu leeyahay madaradiisu ay ka badan tahay darteed markay sidaas tahay wax maanta khamrigii aan ka sii daran oo laakiin macnaha khamridee yeelanaya laakiin khamrigii machuudka la yaqaanay sabankii nebiga iyo asmaantii ka dambaysay aan ahayn baa soo baxay waxaa soo baxay xashiishadda anwaacdeeda kala duwan waxyaalahan noocan herowiinka la yidhaahdo noocan benjiga la yidhaahdo nooc baa jira qofka lagu durayo oo uu xayaatadiisa oo dhan u waalnaanayo ama uu noqonayo qof maansuuqa oo caliyadu ay ka daadanayso oo maalinkaa maanta garaadkiisa aanu dhammayn oo tasarufkiisu tasarufkii dadka majaaniinta uu yahay aan waxba qabsan karayn marka taas dee xadiis iyo aayada ma sheegin laakiin waxa weeyaan lafdiga khamriga ayuu soo guda gelayaa bay culimadu yidhahdeen saas daraaddeed buu muxaram maarata min baabi awlaa u xaaraan noqonaya marka dad badani waxay aaminsan yihiin qaadku inuu yahay quudkii awliyada oo loogu sheekeeyey qaad badani waxay yidhahdeen waxaa loo soo dejiyey in loogu soo jeedo diinka kulli hada waa khuraafaad laa asaasa laha min asixa dadka suufiyada ah ee diinkoodii waxa weeyaan diinkii saxnaa ka baydhay ee iyaga laftoodu mararka qaarkood inay waalan yihiin iyo inay miyar qabaan aan la kala garanaynin ayaa maaragtay isticmaala oo u baariga waxyaalaha maanta laga sheegayana haddii la doono in laga shaqeeyo qaadka waxa weye dadku way ka carari lahaayeen marka waman taraka shay-an lilaahi cawadahu allahu khayran minhu qofka ilaahay dartii shay uga tagana bedelkeeda oo ka khayr badan baa ilaahay siiya tabaaraka wa tacaala waxaanu leenahay walaalayaal waa inaad raadsataan dadka qaadka ka shaqeeya waa inaad raadsataan quud idinka khayr badan ilahay baa bedelkeeda idin siinaya waman yuhaajir fii sabiili illahi yajid fi lardi muraaqaban kafiiran wa sacata qofka alla dartii u hijrooda ilaahay sac min almaal maalka alloo waasicinayaa risqa alloo waasicinayaa tabaaraka wa tacaala saxaabadu baa markay kasoo hijroodeen beledkoodii oo maalkoodii iyo daarahoodii iyo wuxoodii dha alla dartii uga yimaadeen waxa weeyaan markay madiino tageen iyagoo saabran waxba haysan mid ka khayr badan baa ilaahay siiya tabaaraka wa tacaala marka dad badan waxay aaminsan yihin haddaad qaadka iska joojisaan haddaad kolayga yar iska laabtaan carruurta maxaa ku biinaysa carruurta maxaa siinaysa ilaahay baa risiqiisu waasiciya waman yataqi illaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqu min xaytu laa yaxtasib qofkii ilaahay ka baqa waxa weeyaan ilaahay makhraj buu u sameeyaa marka waxaan leeyahay risqa idinka soo gelaya risq xalaala ma aha iska daaya allahu aclam
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك شخص علك وحوله توقع ضبيع رمضان تهجد كي تراويح دا ملود تكنيا هدي لو تكدنا وحي لافيستا تردي والنبي تكن شري والكورن شيخ حكم كذا في دون بارك الله فيك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا qofka u tukanaya siduu u tukaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee u dheeraynaya qiraa'ada qiyaamka rukuucda sujuudda sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam u yeelay sida afdalkii waa inuu tukado intii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tukaday oo caaisha radia allahu canha ay sheegtay inay koob iyo toban ragcadood ahayd qofkase aan isagu sidaasi aan u dheeraynahayn waxaa u fiican inuu ragcadaha badsado oo salaad intaa ka badan waxa weeyaan uu tukado sida saxdaana salaatuleylku ama rabadaan ha noqoto ama waqti kale ha noqotee xad go-an ma laha qofku habeenkii oo dhan buu wadi karaa salaatuleyli mathna mathna salaada habeenku waa laba laba ragcadood faidaa khashiya axadukum asubxa falyarkac rakaca tuutiru lahu maa qad salla midkiin hadduu ka baqdo waagii berigiisa hal ragcadaa tukada buuri nebigu calayhi isalaatu wasalaam oo witri tiro kala dhiman uga dhigta salaaddii habeenka usoo tukanayay culimada qaarkoodna arrintaa itifaaq baabay kusoo raransaa qaadiciyaad kadalika sheekhu lislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala wuxuu yidhaahdaa qofka yidhaahda salaatuleilku waxay leedahay xad aan la dhaafin karin oo aan laga badin karin qofkaasi waa khaldan yahay waktigii a'immadu ay noolaayeen ee taabiciintii ay noolaayeen ayaa magaalada madiina lagu tukan jiray arbaciina ragca afartan ragcadood lagu tukan jiray salaatu taraawiix markaa qofku hadduu taraawiixdana iska tukado salaadaa dambe hurdada dabeed la tukanaya ee tahajudka la dhaana dhammaanba waa salaatuleyle uu tukado dhibaato ma leh qofku hurdada ka horna waa tukan karaa salaatuleylka qayb ka mid a qaybna hurdada dabadeed waa u dhigan karaa waxaa ansax ahay inuunan la ogolayn inuu laba jeer witri tukado oo haddii taraawiixda witrigii uu raaciyey ta dambe waa inuu witriga ka reebo haddii waxa weeyaan aanu taraawiixda witri raacinna ta dambe ayaa witriga u raacinaya sideedabana witrigu waajib maaha oo qofku salaatuleyl tiradeedu ay buuxdo oo witri aan lahayn wuu tukan karaa xadiidka wuri nebigu calayhi isalaatu wasalaam ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witra salaadiina habeenka aad tukanaysaan inteeda u dambaysa tiro kala dhiman ka dhigana waxaa culimmadu ay u badan yihiin inuu faa'iideynayo istixbaab sunnanimo inuu witrigu sunno yahay ay nebiga calayhi isalaatu wasalaam ka sugnaatay salaaddii habeenkii uu tukanayey laba ragcadood inuu kusoo khatimay markaa macnaheedu waxa weeyaan salaadiisii witri umuu dambeyn wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik sheekh saciilkan waxa uu leeyahay ma bannaan tahay inaan ku daba tukado cid lagu yaqaano inay baryaan cidaan ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala arrinkaasina caan ku ah balse salaadaan ku daba tukado xukunkeedu muxuu noqonayaa mar labaad haddaan ku celiyo sheekh mar labaad haddaan ku celiyo sheekh saciilkan waxa uu leeyahay ma bannaan tahay inaan ku daba tukado qof lagu yaqaano inuu baryo cidaan ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala waxna u gowraco waxna u qalo salaadan se ku daba tukaday xukunkeedu waa maxay
qofka bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed qofka aan ilaahay keyrkii barya isagoo aaminsan ilaahay keyrkii in la bari karo ama ilaahay keyrkii qurbaan u geeya oo neef u qala ama xoolo u qala isagoo ugu dhowaanaya oo isle ciddaa amwaadda ah ee aad u qashay waxa weeyaan nafci ka rajaynaya qofka noocaasi waa qof mushrika wey oo islaamnimadii dibadda ka ah qofka man waxa weeyaan ilaahay keyrkii baryaa waa mushrik qofka ilaahay keyrkii caabudaa waa mushrik qofkuna hadduu mushrik yahay laguma daba tukan karo salaadiina qofka ka ansixi mayso hadduu ku daba tukato marka sidaa marka ay tahay ilaahay keyrkii dadka baryaaya ama ilaahay keyrkii aada ogsoontahay inuu u qalaayo qaraabiintii ama xoolihii la qalaayay ama qabrigii tawaafaya ama aaminsan qabriga ciiddiisu inay nafci leedahay oo guntanaya ama waxa weeyaan caafimaad weydiisanaya kulla haadaa waa shirki akbara wey shirkigii weynaa ee qofka diinta dibadda kaga noqonayay sidaa aawadeed in lagu daba tukadaa ma bannaana wallahu aclam
jasaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum halkaa waxaynu kusoo xidhaynaa su-aalihii ay soo qoreen dadweynuhu qeybtoodii koowaad insha allahu tacaala sidaynu hore u sheegnay galabtana waxay noo raaci doontaa muxaadaradii labaad ay culimmadu inoo soo gudbiyaan wajasaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum
نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته